raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal barhayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaani raabnamuunku door koroon idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayti dhegaystayaal taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir oo furi jidaacdayaashii muhiimkahay ee iskihirow xamar iyo afgooye ehelada salaado faarax oo dalbad in cadaalad on helan gabartiyo al-shabaab oo weerarka qaadi goobyo ku sugnaagan ciidamo ku tirsan dowladda kenya maxkamadda sare ee maraykanka oo hasaartii go-aan soomaalida ishtiqaase anqusay doona akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona bilaanta bakistan oo laka mamnuuciyay intay dukaamaysi iyo anka bahan goobaha ganacsiga iyo madaxweynaha koonfur africa oo la kacazoomay shirmadaxeedka ururka shirmadaxeedka dalalka g maalin fayle dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo talaade uga taariikhda milaadiga weliba ay ka beegantaa toddobada siyeedka bili lixaad sanadka lamaada kun labaatii kowka intaasi welibahna qodobadii warkaan hiraabnimuunka door koronaya haddana ka dhawaada dhugunsidayaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan maalin fayle dhegaystayaal taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir farxaan qoroole iyo wafduus hogaamiyoya weliba booqdana jidaacdayaasha muhiimka ee isticmaaleen dadka iyo baabuurta ee xiriiryo magaalooyinka muqdisho iyo afgooye kurweed markii la heshay in jidadkaasay ciidamo ku tirsan dowladda soomaaliya dadku ku qaadeen baad taasi oo sababtay in baabuurta qaar iyo jidkaasay angooyaan iyo ku obsadeen baad ama beesala ku qaada dadka baawuurleyda iyo warbaahinta la hadal yoona xaqiijiyey in beesala ku qaada jidkaasi markii u isticmaaleen isticmaalka jidkaasayn iyo dhibka qabeen markii hore
boqolkiiba boqol wax badan wax badan wax badan inaad ere waddada marka hore waxay waddo burbursan oo dhib keliya ah oo rafaad ah maanta nadiif waa waddadu waa isbaaraa male waa qashqashaada male jagboonta lagu hubihayo gaari la baaraa male wax kale ma jiraan habeenna maalin ku shaqaysanaa nadiif in adeeray wallahi waa aad iyo aad laakiin weli weli ma maran aniga laamiga maya abuwa maya maya maya maya jagboonta ciidanka amniga waa nala hubihaa gaari waa la fiirihaa bes wax kale nagala qaad ma jiraan qaabka istimaal wadada si loo kale hore loo isticmaala horta wadada markaas socodka waxaa u marnaa soo soo noqodka markaa inta lasoo maraya boonada boonada meeshaan tagnaa boonana laga qaadaa laga fiiriyaa taarikada baawarka soo qornay waa tigi oo lagu fasaxa kabacdi muhiimad fiican noo leeda way wadadan waa waygoor waa jabnaa jirta mugtahay baawarka hal saaca u socon jiray macalla ilaa ceelasha markaa kasoo baxnay meeshaan stink dher amnigeed aad aad u fiican ma ma ma waxaas ma arkin waa fiicanta hadda waddooyinka loola furo hadda ma ogin laakiin hadda hadda hadda hadda hadda adankaa maqliyo hadda laakiin awel ma ogen maasha allah hadii noloshu waa fiican tahay
ehlada marxuumad salaado faarax iyo welibayo dalbadana in ariityo helan in ariityo lan hela cadaalad kureed markii dilay qofkii qabi bilaamay taas faahfaahinta horkun weliba ninfiiriyey xasan aadan khayr salaado faaraxya mayba ayaa ka jartay da-di labaatanka sano mayba nafsadii dhaafiyeysa eeshe dadka ku dhalatay salaadiya mayba weli maskaantii xokana nagadahaya sadaxun gabartiyo liindili yaasiin faarax oo ee kuray la dhaarada gabarte yaa mayba usi sheegay ini usu aamin waayey madiilan sheegay ini gabartiyo la dili ilaama usuu ku aragay miidshee dhowr maraa waa la dilay mafahante ani dilka waxaa umalaynaya caadi aan umalaynaya mafahante markaa imaada isbitaakana usoo gelino xalalaabe abayo abaay waa dhimatay micnaha waa aamini waaye fahanta qofka u horeeya u sheegan waa kana meeshaan uu taagan yahay dilitaanka ayaa aamini waaye marka maka filayn inuu dilayn in kale marka hadda aniga waxa u baahanaani gabadhaas xaqeeda in loo soo dhiciyo wararka la xiriiray inisayshe haaye ruuxa dili yaa mayba la sheegay inay usan haaye maalin iskuul yeeda iyo walaalsha ku yar intii usan guursana ka hor intuusan guursanin macallinna uu ahaay wuxuu bari jiray ayada iyo walaalkeeda isla dhiganaayeen wuxuu bari jiray macalinkeedu ahaay wuxuu soo bari maanta ma la dhihi karo qofkan qof jaahil ah waay ma la dhihi karo marka aada oga xanuunsanayna arrintaas arrintaas waxaan oga baahnaan lahayn in adduunka oo dhan waxna looga qabto dadka muslimiinta xaqa yaqaano sharciga dhinac walbo dowladda dhinac walba waxaan u baahannahay arrintaaneeto in waxna looga qabto muddo ka dhow ama ku badan todoba bilood yaamayba ku dhex taaganaatay colaada marxuumadda iise yeeshee waana mayba la falaaya in la xaliya gabadha ka soo carooto ee guriga imaado waajibka saaran ehelkeeda waalidkeeda inay gurigeeda ku celiyaan gabadha aaday u xanuunsatay mar walba waxay tiri wuu ijir dilaa mar walba waxay tiri wuu eflagaadeeyaa arrinta si kasta haddaa u galnay wax walbo dhinac walba waan ka xalinaynaa markaan dhahna waxay tiri aniga nafsadda ima siinayso adinka markaa ii celisiin guriga markaa ku laabto si xunuu ii dilaahay mar walba dhahdaa arrintii xal waa loo waayey xagga odayaasha aaday uga gaabsadeen waxa mar walba oo wax haleeyana waxaan aaminsanahay waa odayaal odayaal haddee mar walba wax xooga ay saari lahaayeen waxaa imaan lahay wax walba xalaa loo heli lahay inkastoo qadar alle ee jirto wixii xag alle ka dhacaaya ee dhacaan laakiinse hadda annaga waxaan eedda saareynaa xagga odayaasha odayna sidiisaba waxaan ku aragnay baryahan dambe mar alle markii la dhaho kaalay gabaraa la mehrina ordee noogu imaanayaan markii la dhaho dhibaa meeshaan ka dhacay gabadha iyo wiilka arrintooda halla xaliyana dib ma loo arkayo odayaasha aaday uga gaabsadaan dhacdadan dhacayso mar walba soo naqnaqanayso gabdhaha oo nimanka qabaan oo aan dhaqmi karin dhaqanna waa la yaqaanaa dhigisna waa la yaqaanaa booliska soomaaliya ayaa sheegaan inay gacanta ka hayaan lankiidili gabarta bashiir cabdi xasan islamarkaaniyo gacanta ka dhakaan usoo baxasade waana wajaha doona cadaalada maanajara warantaasay ku baxsan oo booliska sheegaan hataba may ku jar iniyo oday dhaqameedyo fadahayaan ini kiisku soo hoos ilin halliya tolkii waxay taagan yihiin oo asiga uu odayaashiis aad annaga xeerkeena ma dhigaayo dil dil lagu bedelayo micnaha diinta islaamkiaba laga tago annafsi binafsi ileen nafsada waa ama in la qasaaso ama inaa cafisid ama in diya laga dhiibo afahantimaho waaba laga tagaybo waxaaba la dhahay xeerkeena tol ahaan maba dhigaayoba in maxaa la dhahay loo gooyo marka waa in yacni bacdaas madooda ah qaadatiin oo kale qoyska salaado kubati hela doonana cadaalad ama aamin sinyiina haddii kiiska la jeeyay maxkamad waana laku saara hadallo hoose hoos ee sidii oo sheegeen wallaahi annaga ahaan cadaalad haddii la dhaho xagga dumar ahaan iyo xagga famil ahaan labadaba haddaan u hadlo aniga waxaan dhihi lahaa nin walba oo falkan geysto in naloo soo qabto sababtoo ay tahay dhacdada ma sii soconayso haddii qof walba waa la cafinaa la dhaho meeshii annagaa dumar oo ku baaba'eeno oday maanta haddou dhaho waan soo fadhiisanaynaa diyaan qaadanaynaa haddou dhaho maanta annagaa meeshii ku baaba'san annagaa meeshii ku rafaadsan nin walba cabsiyaa gelaysa nin walba lasoo qabto haddii la tusto sharciga wax walba way xalismi lahaayeen saa aaminsanahay waxaan codsanayna sharciga in la marsiiyo cadaalad inaan helno ninkaanne sidii sharciga muwaafaqsanahay qof qof dilo in loo dilaayey ina loo dilo talaado faarax cali i walaalashe yamaybxa ka koreena nololo rajaynama aadiyeena maybaya geeriyootay aman hore maybana adduunkaya kuku tabtay hal gabar oo an dhali lan horeye inshaataben inta us unguursana sayshi oo nafta dhaafiyey
ciidan mahadsanyaha xasan aadan oo warbixinta hesay hanin koobay al-shabaab weliba weerar ka qaaday goobyo ka sugnaan ciidamo ku tirsan booliista kenya xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weliba weerar ka qaadana goobyo ku sugnaan ciidamo ku tirsan booliista kenya oo ka taala deegaanka waqooyi xiga ee mandheera saraakiil ku tirsan ciidamada kenya weliba xaqiijiyaan in al-shabaab haweereen boosteejada basaska la karhow oo ka taala tuulada oo leh oo duleedka magaalada mandheera weliba meelasey kidhay dagaalan dhexey lamaada dhina oo sababay khasaare dhimashiyo dhaawac wararka la helay weliba shan in dagaalkaasay kadhihi tuulada oolah kadhamadan ka dhamaday imaam masjid oo laka magacaabo jari ee imaam maalin cabdulaahi weliba saas haato goobta ka dhaaway lama askari oo ku tirsan booliiska kenya dhinaca kale al-shabaab qoraal iyo hasaaren weliba xaqiijana in sadokumada ciidamada kenya iyo dilan shan kumada qoriyaashan iyo furden muddo koobana deegaankii oo maamulan sidii oo xaqiijiya al-shabaab marar badan waliba weerar ku fuliday waqooyi bari ee kenya weeraradaasi oo kulkulmaasay dagaal foolkofoole ciidamo ku tirsan dowladda kenya maxkamadda ankasarayta dalka mareykanka weliba hasaartay go-aan dad badan oo soo soo galootika ee dalka mareykanka dhibkanagada doona maxkamadda iyo weliba ee go-aanka ku saartay sharciga deganaanshaha ee longordo kaarka cagaaran ama grade car kaasay oo la ogolaado qofka haysada in uus weliba langorday sharciga kumeergaarka ee temembrary product state status haddii qofku uusa sharci dare e dalka hangala markii uus isdhiibana ama codsi deganaanshaha dalka usa codsada go-aanka kubahi maraykanka waliba uusa ankas iyo waliba uusa dhabarjabka nagaday dad badan oo soomaaliya iyo dad badan oo soo galootika ee dalka maraykanka oo sugaayay degenaanshaha ama sharciga dalka qareenada iyo sharyaqaanada ee waliba ka dhiirina qof kasta oo dalkaasay soo galootikee intiuusan hela qof qareene si cadaalad uusan hela dalka maraykanka waliba ku noole soomaali badan hanasay oo dalka gali ee waagii dagaalada soomaaliya ka bilaawdeen iyo walaa ka dambeeyeyba dadkaasi waliba waa dad qaxoote eh waliba markaasi ha kororana colaadii dalalsha ku jari qaar kumid e waliba suuhana qaar kumid e deganaanshaha maraykanka si muddoonka nooladan wadanka maraykanka meelo warkaasi dhegeystayaal sinkakooyahay hiraabnimadan waliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka kureedil ganacsadihii hinduugahay iyo weliba la kadelay aagga deegaanka vidia ee degma ee degmada kudher ee ku tirsan gobolka bolokshia ee dalka bakistan weliba la kadaadiyey waraaqa oo digniiga oo lanka digo dadka ganacsatada in dukaamadii on kooyo korna hanraabto dalkaas waraaqoon iyo waliba ku qornayo digniig ninjeediyahay ganacsato gaar ahaan dadka dukaanleyda ee hinduuga iyadoo la kasheegay qoraalka waraaqadaasay in ganacsatada inay ogolaan hanraabto dalkaasay in ee dukaansha koywaanka ganacsadaan walaahi meelo kidhiyoon mas-uuliyadio qaado doonaan sida la sheegay booliskii waliba xaqiijana in waraaqadooasilandiri ganacsatada walboonku warhayna oo laakiin oo shan shakhsiyaad iyo wadan falkaas waraaqogaase waliba aan sameyna qaab pooke weliba sidoo kale ku qoranayana macluumaad badan oo qaar kumida ganacsatada lanka digaay in goobaha ganacsiga iyo hangalo korna bilaan sanduush kumeer oo ay xubin ku tirsan golaha deegaanka iyo waliba bulshada hinduuga uusan sheegay in dukaamada ganacsida hinduuga langhiri sababo la xiriira mudaaharaad lanka ka horjeeda dilkay ganacsada hinduuga ee wadankaas ganacsatada muslimiinta waliba sidoo kale dukaamashoo laka hordeeday waraaqo iyo kukorya degniig iyo macluumaad kale balse arintunya waliba welwal ka dhaliiday bulshada hinduug sigaare waliba lanxusay in buugaasay lankadigaay ganacsatada majarta ilaa hadda wal cadeyme oo arintaasay ee faahfaahiyo sanatarka kumeer kumeer iyo waliba uu saray walba ma galabsana walan dhibaataynina ma jara dad una sigaare oo nambar tilmaamaysadahayna ma jaran walibaana dad walaale oon baahan degenaansho yeeri madaxweynaha ee madaxweynaha koonfur africa iyo weliba ku qeyb gala doone shir madaxeedka g seven oo tumiyo kowka bilon ilaa tumiyo sideed bilo ka dhigi doona magaalo ku tirsan britain waliba la sheegay in kulanka hogaamiyaasha dalalka kooxda g seven ee lankuxaadala doona ganacsiga xortee iyo isbedelka cimilada iyo hakabashada caalamka covid nneteen shirkaasi waliba ku qeyb gala doona hogaamiyaasha todobada wadan oo kubuhoobi sida maraykan u k jin iyo russia canada faransiis iyo talyaani casuumaada shirkaas madaxweynaha koonfur africa iyo waliba kuwese kureed markii doorfayl ka qaadi howlgalka la dagaalamowka ee covid nneteen qaaradda africa madaxweynaha iyo waliba la filahay in meelasa kajeediye khudbad dhini walba taabadaas oo ku saabsan xaaladda africa warkii dhegeystayaal isin kula dareerteen raadiyo baydhaban taninkeegya intanu ku kulmaan warkan lamida ammaano allah
barwaago qubutay lukubulqaasay